hay-adda wardo oo kamid ah hay-ado samafalka ee howlgalow magaalada baraawe iyo deegaanada hooskoya u yahaa gebagabayti tababar maalgelin iyo ansuubidi ganacsatada yaryar ee degmada waliba tababarkuusa dareeray muddo afartan maalin ee walibanantis badan lakabarada ee qancinta macaamiila iyo sidii langaada la aydeemo habka ganacsiga lang abuuro lahaye dejiyowka xisaabaadka waliba saasoo kale muddaduusa dareeri ku faayiidaysadana siyo tun qofood oo niska jarang migalyo bilaan waana kumid eh bulshada degmada baraawe waxaana kumid ee ganacsatadii ku faa'iidaysatay tababarka iyo wayba ku hadalena waliba iyo baradeen muddaduusan dareeri tababarka faa'iidadiyong leta training afartanka maalmood ee socday waxaan ka faa-iiday waxyaabo badan awal ma aqaanin sida xisaabaadka loo dejiyo sida deynta loo qoro maanta waxaan ka faa-iiday wax badan oo aan xisaabaadka iyo deymanka iyo waxa ani aan qaatay wixii ani oo qof iga qaatay aan qoran karo waxaan sidoo kale ka faa-iiday sida macamiilka aan ula dhaqmi lahaa oo wanaag ah aan soo dhaweyn lahaa sidoo kale waxaan ka faa-iiday faa-iidooyin badan oo deynta loo qoran lahaa sidoo kale waxaan ka faa-iiday cashiro badan oo aan maxaa laa qaatay waxaan u mahadcelinayaa hay-adda deeqbixiyaha u n d b sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa hay-adda warda oo degmadeena noo keentay mashruucan aada baad u mahadsantihiin macnaha afartan beri ayaan waxbarasho qaadanay waa ka faa-iidaysanay inta yar aan waxbaranay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda u n d b iyo warda waxaan ka rajaynaynaa waxaan wax kale inay noo keenaan maasha allah waxaan bareen qaabka loo ganacsanaayo qaabka deynta loo dhiibaayo qaabka wax loo keedinaayo qaabka macaamiisha loo soo dhaweynaayo iyo ganacsiga waxaa naga maqnaay waxbarasho la-aan iyo aqoon la-aan hadda maasha allah aqoon fiican ayaan ka qaadanay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa hay-adda umdb iyo warda naxkoodon dhimaysan ku yawa saabahari kasani disa suura chiko mahala fasaliyitu chibarshiza adona chibarshiza chibaretesku arbaini chogamishidasku arbaini alhamdulillah rabbil alamin chintu yami sisin barete chintu yami sikaandikan barete ganacsi dalugasuan barete sida oo ganacsiga loogu ganacsado ha ahaato sida qoraalka sida xisaabta wax walbo macaamiisha sida loola macaamiili lahaa sidoo kale sida ganacsadaha waaweyn annaga laftirkeena aan ula dhaqmi lahayn ama sida macaamiisheena oo kale wax walboo naga maqnaa maasha allah hadda waan ka helnay xisaab dejinta iyo qoraalka waxyaalo badan haddaan aanan qoran karin waan baranay maasha allah hadda meeshaan waxaa kaloo jiro mashruuc ah oo ilaahay noo fuleeyay annagana aan helnay deeqdan ah hay-adda ayaan u mahad celinaynaa oo magaceeda ah u l d b oo mashruuca noo hirgelisay iyo hay-adda werda oo noo keentay degmadeena